madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa markii ugu horreysay qabtay isu soo bax meel furan ka dhaca ilaa markii axaddii hore uu la kulmay iskuday dil isagoon wax caddayna soo bandhigin ayaa trump uu ku eedeeyey joe biden iyo kamala harris in sida ay u hadlayaan ay arrimahan sabab u yihiin hadal lagu daabacay websayte-ka aqalka cad ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalka kamala harris ay ku sheegtay inuu aad u dhiibay iskudayga dil iyadoo intaasi ku dartay inay dhaleecaynayso gacanka hadalka siyaasadda ku salaysan xubnaha aqalka wakiilada ee labada xisbi ka socda ayaa dhowaan meel mariyey hindise sharciyeed amraya in la kordhiyo maalgelinta ciidanka ilaalada gaarka ah iyadoo dhammaan mudanayaashii joogay ay taageereen ciidanka ilaalada madaxda ayaa dhowaan qirtay inay ku guuldaraysteen ilaalada trump ee iskudaygii dil ee koowaad ee gobolka bensilveniya xilligaasoo xabadii ay dhegta ka dhaawacday hadda waxaa la sameeyey koox howleed baadhaysa iskudaygii dil ee trump iyo waxa ka dambeeya mawjadahan rabshadaha siyaasadda ku salaysan iyadoo mudanayaasha guddigan hormuudka u ahi ay axaddii shalay hadleen waxaa jira waxay nagu dhacay dhaqankeennii waxaa si weyn u saameeyey arrintan hadalku waa hadal labada dhinac mar walba waxbay sheegayaan dib baad u gocotaa markaa ayaad tidhaahdaa war sidaas ulama jeedin sidaas ayaa loo qaatay loona arkay marka waa inaad ka taxadartaa waxaad odhanaysid iyo sidaad u odhanaysid mudane jason crow oo dimuqraadi ah ayaa isna arrintaasi ka hadlay waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya in dood adag aad yeelato maalmaha doorashooyinka taasoo ah waxay tahay inaad samayso iyo inaad dhaleecayso gacanka hadalka siyaasadeed oo aad sheegto in arrintaasi ayna meel ku lahayn bulshada maraykanka dhexdeeda xisbigaa doonta ahaweh waa inaanu qofno sharciga gacantiisa ku fulin oo aanu gacanka hadalku kicin dhinaca kale donald trump ayaa sii wada sheegashadiisa la xidhiirta in soo galootiga dalka haiti ee ku sugan springfield ohio ay cunaan xayawaanada ay dadku rabaayadaystaan sheegashadaasi waxaa diiday guddoomiyaha gobolka iyo meyarka magaalada springfield oo labaduba jamhuuri ah inkastoo arrintan trump ayna sheegasho dhaafsisnayn haddana arrintaasi waxay dhib u keentay bulshada reer hayti oo iyagu handadaad la kulma waa kan mid ka mid a dadka bulshada maadaama aan reer hayti nahay markii war sidan oo kale a warbaahinta lagu faafiyo wuuna cabsi gelinayaa nolol wanaagsan uun baan annagu halkan ka doonaynaa waa kan qof kale oo isna bulshada hayti ka soo jeeda nin baa igu soo jeedsaday oo igu yidhi nacaskaagan reer hayti ka dibna middi ayuu igu qabtay iyadoo xilliyadii dambe lagu baaqayey in hoos loo dhigo hadallada kulkulul haddana labada olole si xun bay isku weeraraan waa kan tartamaha jamhuuriga donald trump haddii kamala harris dib loo soo doorto riyadii maraykanka si abadi ah ayay u dilaysaa waxqabad uma laha xilka madaxtinimo laakiin ma doonayo inaan ku qallafsanaado ma qaban karayso xilka madaxtinimo waa kan isna tim walls tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga waxaa jira dad u tartamaya xilka guddoomiye gobol ee xisbiga jamhuuriga oo ku faanaya inay naasiin yihiin yaynaan iska dhigin inuu farqi u dhexeeyo kuwaas iyo kuwa xilka madaxtinimo u tartamaya xilligan la joogo waxaa gobollada qaar ka jira in dadku ay sii codayn karaan ka hor doorashada madaxtinimo ee shanta bisha nofembar